aad baad u mahadsan tahay waxaa faahfaahino laga helayaa ee khasaaraha horedhaca ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay galbeedka magaalada kismaayo halkaasoo lagu weeraray fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland war horedhaca oo la helayo wuxuu sheegayaa in khasaaraha horedhaca ee dhimashada dagaaladii maanta dhacay ay tahay toddobaatan iyo kow askari warkan ayaana waxaa xaqiijiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana suuragal ah in goordhow uu soo baxo bayaan intan ka faahfaahsan oo bixinaya xogihii ugu dambeeyey ee la xidhiidha dagaaladii ee maanta ka dhacay ee sida ay dhegeystayaashu la socdaan aroornimadii hore ee saaka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray ee saddex goobood oo ay ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugnaayeen ee deegaano dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxayna kala yihiin magaalada buule xaaji oo qiyaastii siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo iyo harboole oo qiyaastii sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo iyo miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo marka dagaaladu waxay ahaayeen kuwo aada u xoogan maxaabiis dagaal ayaa lagu qabtay sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suura gashay in saanado military oo kala duwan ay gacanta ku dhigaan waxaa sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortageen iskudayo dhowr ah oo ay soo sameeyeen ciidanka ee maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo iyo deegaanada u dhow kuwaasoo doonayay inay u gurmadaan saaxiibadooda lagu haystay ee saddexda goobood ee aan soo sheegnay dhammaan iskudayadaasi ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab way fashiliyeen mid ka mid a kamaa-inadii ka hortagga ahaa ee ciidanka mujaahidiinta fuliyeen wuxuu ka dhacay deegaanka cabdalla biroole waxaana lagu dhaawacay waxaa loogu yeero wasiirka awqaafta ee maamulka jubbaland ee dhaawac halis ah ayaa gaaray ay ilawareedyada qaar sheegayaan inkastoo aan la xaqiijin karin marka si guud khasaaraha horedhaca ee la xaqiijin karo waa dhimashada toddobaatan iyo kow askari wixii warar ah ee soo kordhana ee waan la wadaagi doonaa dhegeystayaasheena insha allah